yeelay waxay leeyihin dee waa arrimo dee abadi ah markay muddadeedu dheeraatana waxa adag markaa markhaati in lagu soo taago bilowgeedii markaa in istifaado lagu sugo ayaa la yska baneeyey haddaba wa shardu tasaamuci buu yihi tasaamuca iyo faafidaa iyo maqlida markhaatiga loo cuskin karaa waxa weeye samaacuhu in laga maqlo shaygan mashudubihige laga markhaati kacayo waa in laga maqlaa min jamcin koox waa in laga maqlaa yu'manu laga amiyay tawaatum cala alkadib been inay isku waafaqaan waa in dad badan oo laga aami yahay been inay isku waafaqaan laga maqlaa wa qiila yakfii min cadlayn qiila wuxuu leey maya laba caadile hadday hadday sheegaan waa ku filan tahay buu leeyahy isagu walaa tajuusu ma banaanaa shahaadatu maragtu calaa milkin milki lagu markhaatimo bimujarad yadin gacan khali ah walaa biyadin iyo wa tasarufin gacan iyo tasaruf wada jira fii muddatin qasiiratin wa tajuusu fii tawiilati waa ku banaantay fil asaxi wa sharduhuna tasarufu mulaakin milkiilayaal tasarufkood weeye oo min suknaa dee markaas gelida wa hadmin duwina wa binaayin dhisa wa beycin iibin wa rahnin raan wa tubnaa shahaadatu lcsaari caydhowga markhaatigiisana waxaa lagu binayn calaa qaraa'ina qariinooyin calaa qaraa'ini waa makhaayir duri dhibaatada dee waxyaalaha la xidhiidha iyo amaaradaheeda walidaaqati iyo dee baahida iyo cidhiidhiga waxau sheekhu yidhi ma bannaana markhaati fur calaa milkin milki laga markhaati furayo la leeyahay shaygaa hebel baa leh bimujaradi yaddin iyadoo gacan ku haynun loo cuskanayo niman baa laba gu laba nin baa guri isku qabsadayoo ma gaadhaa la isku qabsado war markhaati keensa baa la yidhi wuxuu yidhi markhaatigaygu waa hebel waar ka warran baa la yidhi hebelow dee ka warramaya weligiiba gurigan isagaa ku jiray ama gaarigan isagaa watay buuri markaa ma banaano markhaati fur calaa milkina uu markhaati fura bimujarad yaddin gacan khali ah gacan ku hayn maxaa yeelay dee gacan ku hayn keliya ma keenta milka waxaa laga ina ammaanaba u haystay ama inuu kiraba ugu jiray walaa biyaddi wa tasarufin fii muddatin qasiira haddii waxaani gacanta ugu jiray kula tasarufayay muddo yaroo gaaban oon istifaada jirin ayadana laguma markhaati furi karo wakiilinu yahay baa dhici karta wa tajuusu fii tawiilatin muddo dheer laakiin way bannaan tahay hadduu muddo dheer qofkani ku tasarufayey oo waxaanu haystay wax ku haystay iyo kula doodayana aanay jirin way iska bannaantay fil asaxi haddaan qabanno haddaba tasarufka gacanta marka uu tago uu ku sugmayaa shardu waxa weeye tasarufu mulaakin wa jamcu maalik nimanka milkiilayaasha tasarufkooda weeye waa maxay min suknaa gelid wa hadmin duwin wa binaa'in dhis wa baycin iib wa rahni isagoo rahan dhigay haddii waxaa lagu arkay isagoo mar duminaya oo dhisaya isaga oo rahan dhigaya isagoo mar iib u dhigay muddo dheerna uu saa ugu tasarufayey markaa markhaati waa lagu furi karaa wa tubnaa shahaadatu licsaari caydhowga ninkaasi inuu caydh yahay markhaatigiisana waxaa lagu dhisay calaa qaraa'ina waa makhaayil duri qariinooyinka waxyaalaha la xidhiidha makhaayishuna waxa weeyaan waa waxyaalaha loogu malaynaya ama amaaradaha duriga iyo dhibaatadu ay leedahay walidaaqa iyo baahida iyo cidhiidhigu dee ninkii haddii la arko isagoo maryii ka madheen oo kabi ka madheen oon shaahaynayn oo dee meelahaasu ku darxumaysan dee inaanu caantayn haynin marka waa lagu markhaati furi karaa markaa qaraa-inta waxyaalaha tusinaya ninka mucsirkaa ka muuqanaya iyo duriga waxyaalihiisaa qarsoon dhibaatada iyo idlaaqaduna waa cidhiirigii waxyaalaha waa lagu markhaati furi karaa buu leeyahay maxaa yeelay dee yaqiin lama gaari karayo laakiin waxyaalaha qaniinooyinka iyo xaaladihiisa ka muuqda waa loo cuskan karaa faslun fii taxamuli shahaadati wa adaa'iha markhaatiga qaadidiisii ayuu halkan kaga hadlaya taxamulu shahaadati markhaatiga qaadidiisu fardu kifaayatin weeye fi nikaaxi wakadalika qaraarina waa lamid iyo watasarufi lmaaliyi iyo wa kitaabati saki dee qoraalada ama rasiidhada qoraalkooda fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay markhaatiga in la qaado markhaati la noqda waa fardu kifaaya waa faral buu dadka horta ku wada yahay waana faral la yska kaafinayo haddii ay dadka qaarkood la yimaadaan inta kale ka dhacaya fi nikaaxi guurkii maxaa yeelay guurka dee ma guntamayo haddaanu markhaati lahayn marka dadkoo dhan faral buu ku yahay inay ka markhaati noqdaan hadday laba ka markhaati noqdaana inta kale waa ka dhacaya wakada aliqraar wa tasaruf ilmaali waxaa la mid a qirashadii iyo tasarufkii kale maaliga ahaa iyo wixii kale furiinkii iyo rajcadii iyo iibkii iyo dee waxaa ka markhaati noqoshooyinkooda waa fardu kifaaya wa kitaabatu saki dee rasiidhada iyo qoraalada kale qorashadeedii bila saxi haddaan qaban mid waliba waa fardu kifaayo dee baahi baa jirta wa idaa lam yakun fi lqadiyati haddaba arrinkaa haddaan ilaa itnaani laba mooye wax kale markhaati ka ahayn lazimahuma aladaau gudid ayaa ku waajibaya ee falow addaa waaxidun hadduu mid gudo wamtanaca alakharuka kalena uu iska diido waqaala udhaa ixlif macahu la dhaaro casaa qofkaasi macsiye ayuu ku dhacay wain kaana shuhuudun hadday markhaatiya jiraanna faladaaءu fardu kifaayati weeye ee falow طalaba min اtnayni hadduu ka doon lazimahumaa fila صax waa ku laazimayaa wain lam yakun haddaanu markhaatiyayn ilaa waaxidun mid mooyaane lazimahu waa ku waajibaya in kaana hadduu xaqu yahay fima yahbutu bishaahidin wayamin wuxuu ku sugmayey wa ilaa haddii kale falaa maya waqiila waxaa la laa yalzamu ladaau ku waajibi maayo ilaa man taxamala qofkii qaaday qasdan ujeeda ahaan u qaaday moone la tifaaqan kii dee la kulanun isagu ku qaaday maya waxau sheekhu yidhi haddaba markhaatiga waidaa lam yakun fi lqadiyati ilaa itnaan arrinkaa markhaatiga loo doonayo haddii aanay cid kale ka markhaatiyayn laba mooyaane ama masalan dad badan baa ka markhaatiya way waasheen meeshaba way ka baxeen ama waa dhintee lazimahum aladaa waxaa waajib ku ah inay marka loo yeedho markhaatigii bixiyaan waayo xaqii wuu dayacmaya haddii labadoodu ay furi waayaan ila cid kale lama hayee ilaahay baa yihi walaa yaaba shuhadaa idaa ducuu dadka markhaatiyada ayay diidin haddii marag fur loogu yeedho falow addaa waaxidun haddaba mid qudhaa waa marag furay wamtanaca alaakharu kii kana iskadu wuxuu waxba furi maayo anugu wa qaala wuxuu ninkii mudicigaa guhi xilif macahu dee maxaad iga doonaysaa orodoo dhaar ku kaboo arrinku waa kugu sugmaya dhaar raaci buu yidhi oo aniga iska kaydaa casaa qofkaasi macsiyo ayuu ku dhacay macsiyo ayuu ku dhacayoo dee wax waajib ku ahaa buu ka tegey wain kaana haddii arrinka shuhuudun markhaatiyo fara badan afar iyo wax ka badan baa ka markhaatiya falaadaau fardu kifaayati gudidda markhaatigaasi faral buu ku wada yahay laakiin way iska kaafinayaanoo hadday laba gudaan waa ka dhacayaa intii kale falow uliba min alaba hadduu mudicii ka doono gudida min itnayn laba ayuu yimi uhi waar hebel iyo hebelow kaale markhaatiyii fura ilaa lix baana ka markhaati ahaa lazimahumaa waa ku waajibayaa kaasi fil asaxi haddaan qabanno inay labadaasi ogolaadaan baa ku waajiba waayo hadday labadan yidhahdaan waarniya way hawlbaantee labaday kala u tag labada kalena inay isku hallayn ku dhacdo oo ninkaa xaqaasaa kaga lumaa dhici karta wa idaa lam yakun ilaa waaxidun haddaba arrinta ninunbaa ka markhaati ahaa lazimahu kaas markhaati furkaasi waa ku waajib in kaana hadduu yahay waxani fii maa yahbutu wax ku sugmaya bishaahidin wayamiin hadduu yahay ashyaadii ku fur ku sugmi jirtay hal markhaati iyo dhaar markhaatiga inuu furaa waa ku waajib ilaa xaqii baa ku sugmaye wa ilaa haddii kale aanu ku sugmaynin falaa ku waajibi mayso waar dee maxaad iga doonaysaa waxaad ii haysataa markhaatiga waa maxay waa guurkii dee miyaad mid kala haysaa maya dee haddaba hay wareerinin dhaartaadana lagu kabi maayo arrinkani markhaatigay ku sugmi maayo iska kaydaa hadduu yidhaahdo way banaanta laakiin hadday xoolo oo kala tahay iiboo kale hadday tahay dee way bannaan tahay markaa ninkii inuu dhaar ku kabo keligii wuu soo kaxayn karaa qiil baa wuxuu leeyahy laa yalzamu ladaa maya gudidu kumaba waajibtaba markhaatiga gudidiisu ilaa man taxamala qasdan ninkii marka hore aad markhaati furtid uun markhaatigaa u galay ayuunbaa furi karaa la tifaaqankii isagu la kulmay uun ee itifaaq iyo isku dhac uun meesha uu ka yimi ee isagoona masala meel uu soo galay oo arrinkii lagu hayo uun naqlay kaa isaga waajib kuma ahaba inuu bixiyaaye ka uu ku waajibayaa waa ninka markhaati aad noqotid marka horeba arrinkan u galay waliwujuubil adaayi haddaba gudidda waajibitaankeeda shuruudun bay leedahay an yudcaa min masaafati alcadwa waa in looga yeedha waqiila waxaa lay duuna masaafati alqasd waan yakuuna cadlan waa inuu yahay fain duciya duu fisqin haddii loo yeedho mujmacin caleyhi oo lagu kulansan yahay waqiila waxaa la mukhtalafin fiihi ama laysu khilaafsan yahay lam yejib ma waajibayo waan laa yakuuna macduuran waa inaanayn qof lagu cudurdaaray bimaradin xanuun wanaxwi iyo wax lamida fain kaana hadduu cudurdaar jiro ashhada calaa shahaadatii wuu markhaati gelin oo bacta alqaadiba ama yasmacuhaa mid ka soo maqla u diri waxau leeyahay sheekho daba qofkan la yidhi markhaatigaa inaad bixisaa waajib buu kugu yahay shuruud baa u taalla addahan iyo markhaatiga gudidiisa waajibnimadeeda shuruud baa u taalla mid waxa weeye an yudcaa markhaatigan waa in looga yeedha min masaafati alcadwa masaafatu lcadwo iyo wax kasii hooseya waa in looga yeedha masaafatu lcadwaana waxa weeye meesha ninka ka soo kallahaa marka uu halkaa qaadiga yimaado uu ku hoyanaye uu cadceedda soo jeedo ku noqonayo haddii meel ka fog oo aanu kaga soo hoyanayn reerkiisa looga yeedhayo waajib maaha markaa darar baa iyo dhibaato ayaa jirta markaa waa in masaafat alcadwa looga yeedhaya iyo wax ka siiya wa qiila waxay duuna masaafat alqasri masaafat lqasri laba maali socod wax ka yar weyn looga yeedhaya hadday laba maali socod iyo wax ka badan noqoto waajibku baa ninkaasi inuu soo ajiiba wa an yakuuna shardiga labaad waa inuu yahay kan loo yeedhaya cadlan qof caadilo waa inuu yahay fain duciya duu fisqin haddii qof faasiqa loo yeedhayo mujmacin calayhi oo faasiqnimadiisaa lagu kulansan yahay faasiq waa nin qof shaaribu khamriga oo kale oo mukhtalafin fiih ama waa la ysu khilaafsan yahi oo dee nebiidkaa masalan la tuujiyey oo kale waa qofkii cabbaye lam yajib ku waajibi maayo markaa addihi maxaa yeelay dee marka uu qofkii faasiqnimadiisa lagu kulansan yahay inaanu markhaati gelaynin dee markhaati ugu yeedhkiisu waxa weeye qaadigu baatil ha xukuma ayay ka dhigan tahay markan lagu kulansan yahayna dee qofkani isagu waxaanuu cabbayo uma arko inay dee cadaaladdiisii ridayso dee markaa cadaaladdiisi oo la dhaawacayo weyn qofkii oo loo yeedho haddana la yidhahdo markhaati geli maysid meesha qofkii dhaawacaad ba ugu jirta wa an laa yakuuna waa inaan ahayn macduuran qof loogu cudur daaray bimaradin wanaxwi waa in aanu macduurna ahayn oo xanuun iyo masalan xoolihiisu u baqanaya iyo dee shaqo yar u haysu ka cadilmaysa iyo qof waxyaalaha loogu cudur daarayana waa inaanu ahayn fa in kaana hadduu yahay qofka loo yeedhayaa qof cudurdaar leh hadduu yahay ashhada calaa shahaadatii isaga waxba inuu gudaa ku waajib maahe ashhada calaa shahaadatii markhaatigiisu inbuu markhaati u samayn markhaati ayuunbuu samaysan dee fura oo markhaatigiisa kasii markhaati noqda aw bacata alqaadi man yasmacuhaa ama qaadiga ayaa u diraya dee cid ka soo maqasha ama qaadigaa cid soo dhegaysato markhaatiga kasoo qaado u diri ama isaga ayaa markhaatigiisa cid soo markhaati gelinaya waxaa kaloo ka mid a shuruudda dee inuu kanu yeedhayaana qaadi yahay odayaal meel iska fadhiya oo laga yaabo arrinkaba inay isku khilaafaan oo dabeedna ay ku kala kacaan ama aan markhaatiba wuxuu yahay garanaynin dee kuwaasna markaas iyagana la aqbali maayo oo markhaatigoodu ma bannaana wallahu aclam fi jawaazi taxamuli shahaadati cala shahaadati wa adaa'iha fasalkan waxa uu sheekhu inooga hadlayaa inay bannaan tahay markhaatigii in markhaati laga sii noqdo oo wuxuu marag furayay laga sii qaado iyo markhaatiga markhaatiga laga noqonayo balfuridiisii tuqbalu waa la aqbalayaa ashahaadatu markhaati kaca cala shahaadati markhaatigii kasii mara kacaya fii gayri cuquubatin cuquubo waxaan ahayn iyo wa fii cuquubatin liaadamiyin iyo cuquubadii aadamiga u sugnaatay calalmadhabi haddaan qabalno wa taxamuluhaa qaadideeduna waxa weeye bian yastarciyahu waa inuu raaciyo fa yaquul wuxu odhan ana shaahidun bikada arrinkaasaan markhaati ka ahay wa ushhiduka waanku maragenyo ushhid calaa shahaadati ama markhaatiga ka markhaati ahaw oo yasmacuhu ama wuxuu maqli yashhadu isagoo ka marakacaya cinda qaadin qaadi agtii aw yaquulu ama wuxuu odhanayaa ashhadu waxaan ka markhaati ahay anna lifulaani calaa fulaan alfan inuu kunku leeyo can hamani mabiicin shay iibiyey lacagtiia aw gayriha ama kayrkiia wa fii haadaakan wajhun baa ku sugan walaa yakfiikumana filma samaacu qowlihi hadalkiisa u maqlo lifulaanin calaa fulaan kadaa waxaasu ku leeyahy aw ashhadu bikada baan ka markhaati kacaya aw cindii shahaadatun bikada taasi iyada ma kaafinayso waxau sheekhu leeyahay waxaa la aqbalayaa ashahaadatu cala shahaada markhaatigii kasii markhaati noqoshadiisa waa la aqbalayaa oo way bannaan tahay maxaa yeelay aayadda qur-aanka ee alla leeyahay wa ashhiduu daway cadlin minkum ayaa caama ilaahay wuxu uhi waxaa markhaati gelisaan kuwa cadaaladu saaxiib ahoo idinka mida markhaatigeliya baa ilaahay marka waxaa la markhaatigelinayaa ama ha ahaado dee wax qof kan sii markhaati uu furayo ama wuxuu asal ahaan isagu markhaati kacayaba ha ahaatee baahi ayaana jirta oo dadku waa u baahan yihiin waxaana la arkaa qofkan markhaatiga hore ahi inuu dee maraggii furi kari waayo ayaa la arkaa midda labaad markhaatigu baa la yidhi ama marag furkaasi dee waa xaq laasim ah waa lagu markhaatici karaa markaa sidii xuquuqdii oo kale maxaa yeelay waa waddo xaqu uu ku muuqanaya sidii iqraarka oo kale laakiin maxaa lagu aqbali fii gayri cuquubati lilahi tacaala cuquubo ilaahay waxaan ahayn cuquubo ilaahay u sugnaatay waxaan ahay xad ilahay u sugnaaday waxaan ahayn maxay ku sugmaysaa wixii la qiranayey caqdiyaalkii fasakhyaalkii nuugmadii dhalmadii ceebihii waxaasoo dhan way ku sugmaysaa wa fii ihbaati cuquubatin liaadamiyin iyo sugidda cuquubadii aadamiga u sugnay calmadahab haddaan qabanno sidii qisaastii iyo xadulqadafkii iyo hadday se cuquubadu tahay mid ilaahay uu leeyahay masalan sida zinada oo kale khamriga cabiddiisii oo kale dee cuquubadaas ilaahay dartii ayaa loo gudayaa cid aadamiga wax kaga tacalluqaan ma jirto markaa lama aqbalayo ashahaadatu cala shahaada lama aqbalayo taa lama aqbalayo markaa haddaba qaabkii loo qaadayey ayuu halkan sheekhu inooga galay waxau markaa sheekhu yidhi qaabka loo qaadaa ilaa saddex sababood bay leedahay wa taxamuluhaa qaadiddeeda maraggaa kasi markhaati noqoshadiisa macnaha markhaatiga markhaatiga qaadiddeedaasi asbaab bay leedahay ka ugu horreeyaa bi an yastarciyahu buu yidhi asalki marka waxaa la yidhahdaa qofka maragga horena waxaa la yidhaha baabkeena asal baa la yidhahdaa qofkan kasii markhaati noqonaya farac baa la yidhaha labadaa kala qabsada asalkii ayaa ilaalinaya ilaashi ka doonaya bian yastarciyahu macnaa yaltamisu minhu ricaayata shahaadati wa xifdiha asalkiibaa farca wuxuu ka doonayaa inuu marag furkiisan u ilaaliyo oo dhowro bian yastarciyahu waa inuu ka doono asalkiibaa faracan markhaatigii labaad sii noqonaya wuxuu ka doonayaa markhaatigiisan inuu xafido oo u ilaaliyo fayaquulu wuxuu odhanayaa asalkiibaa farci wuxuu ku odhanayaa ana shaahidun bikada anigu xasan markhaati ka ahay ninkii hebel la yidhaha hebel in waxaa ku leeyahay markhaati ka ahay wa ushhiduka markhaatigaygaana markhaati baan kaaga dhigaya ow ishhad calaa shahaadatii ama wuxuu odhanayaa waar ka markhaati noqo markhaatigayga markhaatigayga aan furayo ka markhaati calaa shahaadatii taasi waa sababa istircaagaasaa la yidhaha kan kale ow yusmacu ama waa inuu maqlo yashhadu isagoo ka markhaati furaya cinda qaadi qaadi agtii isagoo qaadi agtii ka markhaati furayoo leh waxaan furaa ninkii hebel la yidhaha hebel inuu ku leeyahay ayuu dhegaystay isagoo maxkamad hortaaganoo arrinkaa furaya walow yaanu odhanin kaba markhaati noqoe mar hadduu qaadi agtii ka furayey taana wuu markhaati ka noqon karaa ow yaquulu ama waa ow yasmacu waa inuu maqlaa yaquulu isagoo leh qaadi agtii kamale isagoo le buu maqlay ashhadu waxaan markhaati ka ahay anna lifulaan ninkii hebel la calaa fulaan hebel alfan ku shiri inuu ku leeyahay oo can tamani mabiicin shay uu ka iibiyey lacagtiisii ah shay uu ka iibiyey lacagtiisii oo kuna inuu ku leeyahay aw kayrihi masala inuu ka amaahday mar hadduu markhaatiga marag furkan sababtiisa caddeeyey cidda maqashay inay ka markhaati kacdaabay leedahay walow yaanu ilaalinba ka doonine maxaa yeele sababkii mar haddii loo tiiriyey dee in markaa wacdi iyo ballanqaad iyo waxaa looga jeedo ayaa ka baxaya wa fii hadaa sababkan diba wejhun baa ku sugan yacni inaanu kaafinaynin wej baale ma kaafinayo oo qofka caynkaa meel ka leh hebel hebel wuxuu ku leeyahay kun shilin oo neefuu ka iibiyey caynkaasoo kale ah isaga ma kaafinayo buu leeyahay oo lagama markhaati noqon karo taas ayuu sheekhu leeyahay walaa yegfi isa kuma filla buu idhi samaacu qowlihi hadduu maqlown hadalkiisa isagoo leh lifulaani calaa fulaan kadaa ninka hebel la yidhaha hebel intaasuu ku leeyahy aw ashhadu bikadaa intaasaa ka markhaati hay aw cindii shahaadatun ama markhaati baan hayaa bikadaa sidaasaan markhaati u hayaa macnaha waxaa dhici kartaa waxaasuu ku leeyahay yacni isagaa yidhi iska wacdi bay ahayd oo waa ku siin doonaa wuxuu isagu u ballan qaaday ama bishaare ugu bishaareeyey inay ahayd ayuunbaa dhici karta wax ilzaam ahaan la isaga doonaya inaan ahayn baa dhici karta waliyubayinha caddeeya alfarcu faracu cinda aladaa'i bixinta agteeda jihata taxamuli qaadida jihadeeda ha cadday fain lam yubayin haddaanu caddayno wawafiqa alqaadi bicilmihi uu ku kalsoonaado falaa ba'sa dhibaato male waxau sheekhu leeyahay qaabkii haddana qaabkaasi qaabkii loo xambaarayaba qaabkii loo furayena waa kan waliyubayin buu idhi shaahidka faracahi ha caddeeyo cinda aladaa'i marka uu shahaadadan gudayo jihata taxamul jihaduu ku xambaaray inay istirco tahay inuu qaadi ka ag maqlay iyo inuu isagoo sababtii caddeeyey oo sheegaya uu ka maqlay waa inuu caddeeyaa se wuxuu odhanayaa waxaan markhaati ka ahay ninka hebel la yidhaahdaa inuu furay in hebel hebel intaa ku leeyahay markhaatigiisaana uu markhaatigeliyey istirca markay jirtay wy wuxuu odhan waxaan maqlay ninka hebel la yidhaahda inuu qaadi hebel agtiisa kaga markhaati furay shayga caynkaa iyo caynkaasa markaa jihada inay istircaa tahay iyo inay shahaada cinda qaadin tahay iyo inay mid kale tahay marka uu furayo waa inuu caddeeya fain lam yubayin haddaanu caddaynin jihata taxamul ay yidhaha waxaan markhaati ka ahay ninka hebel la yidhaha inuu markhaati ka ahaa shayga wawatiqa alqaadi bicilmi qaadigina cilmigiisa wuu ku kal waa yani wuu ku kalsoon yahayo yani ninuu ka shakisan yahaya maaha wuu ku kalsoon yahay ogaantiisa falaa ba'sa wax dhibaatii kuma jirto laakiin waxaa wanaagsan inuu sababta weydiiyo walaa yasixu ma ansaxayo ataxamulu qaadin calaa shahaadati marduudi shahaadati kii markhaatigiisaba la celiyey inuu markhaatigiisa kasii markhaati noqdaa ma banaano walaa taxmilu niswatu dumarkuna markhaati labaad ma sii gelayaan fain maata alaslu hadduu dhinto ow qaaba ama uu maqnaado ow marida ama uu xanuunsado lam yamnac shahaadata alfarci ma diidayo ee wayn xadada riddatun hadday soo darido ow fisqun ow cadaawatun mana cad weydiidi wa junuunuhuna ka mawtii buu la mid yahay cala saxiix haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi ma bannaana in markhaati labaad laga sii noqdo calaa marduudi shahaada walaa yasixu taxamulu ma bannaano taxamul iyo qaadid calaa shahaadati marduudi shahaadati shaksigii aan markhaatigiisa marka horeba laqaba la qaadanaynin ee masalan faasiq ahaa ee masalan addoon ahaa wixii aan dumarka markhaati kici jirin ahaa yacnii cid markhaatigiisa la celiyoon marka horeba la qaadanaynin ayaan kasii markhaati noqonaya dee kii horeba ka markhaati noqon waayo kaysaan kasii markhaati noqonayana waxba faa'iidayn maayo wey marka mid markhaatigiisiba la radiyey cid kasii markhaati qaada ma banaana walaa taxmilu niswatu dumarkii ayaguna ma qaadayaan shahaadadii markhaatigii markhaatigii laga sii mara furayo walow asalka hore haba ahaado dee dumarba ha ahaado waxa hore wax qaaday dumarba ha ahaadaane oo masalan dumar dee ridaacba ka markhaati furayaba ha ahaatee lama aqbalayo markaa inay markhaatigoodii markhaati kale dumar ka sii noqdaan maxaa shahaadada faracu dee waxay sugaysaa shahaadadii asalka haddaa wuxuu sheekhu yihi fain maata alaslu asalkii baa dhintay markhaatigii horaa dhintay ow qaaba ama meeshiiba wuu ka tegey ow marida ama wuu xanuunsaday lam yamnac ma diidi kaasi shahaadatan farci farci inuu markhaatigii bixiyo masala qofkii hore markhaatigaa baa dhintay waa maqanya waa xanuunsanaya qofkii markhaatigiisa kasii markhaatiga ahaa wuu marag furi karaa markaa wain xadaa laakiin waxa ku yimi asalkii markhaatigii hore riddatu gaalnimo diintii ilaahay buu caayo halkaasuu diintiiba kaga booday ow fisqun waa faasiqoobay oo faasiq buu noqday ow cadaawatun ama ninkiiba wax ku furayaaba culdaahii go-ay noqdeen manacad wuxuu leeyahay waxyaalaha ku yimi asalkii shahaadadii farciga way diidaysaa mar haddii asalkii horu ka markhaati ahaa see u aafoobay oo ay riddadaasi ku timi iyo fisqiga iyo cadaawaddaasi dee kii isaga ka sii markhaati ahaana isna markhaatigiisu socon maayo maxaa yeelay waxay leeyihiin ashyaadani si sudfo ah ama mar keliya dafco uma timaado waxaan waa wax soo jiitamay waxay leeyihiin fisiqan maanta ku yimi iyo riddadan iyo cadaawadani markii hore markhaatigaba wax ku soo jiray oo ka soo haraaciyayay un bay haayeen iminkunbuu caddaystay iminkunbuu caddaystay marka hore markhaatigaba way ku soo jirtayo ashyaadani mar qura unma timaada bay leeyihiin marka waxaa meeshii shaki baa soo gelaya inuu markii hore qofku uu markhaatigan qaadayba aanu waxaan ka saalloonayn aani dadkii un muuqanay sidan ahaa dee riddadoo kale waxay ku tusinaysaa dee khubsi caqiidada qofkan kaga jiray cadaawadduna dee waxay ku tusinaysaa xiqid iyo xasad qofkan dhaansanaabay ku tusinaysaa marka waxaa laleeya waxaani wax maalin un dhashay maahee waa wax soo jiitamay oo beriga markhaatiga ahaaba oo ku sugnaa wa junuunuhu laakiin waalidiisu ka mawtihi dhimashadiisa ayuunbay la mid hadduu dhinto maxaynu idhi asalku farac wuu markhaati furi karaa hadduu waashana waa la mid cala saxiix haddaan qabo maxaa yeelay de qofkana mar alunbaa ku dhacaye oo ilaah unbaa maskaxdii ka qaadaye lama odhan kale wax soo jiitamay oo muddo ku soo jiray weeyaan la odhan maayo walow taxamala hadduu qaado farcun faasiqun ow cabdun ow sabiyun fa addaa wuguda wahuwa kaamilun qubilat waa la aqbali waa la aqbali waxau sheekhu yidhi hadduu masalan qaado farac waa markhaatigii labaad isagoo faasiqa ayuu markhaatigan qaada aw cabdun ama isagoo addoona aw sabiyun ama isagoo sabiya ayuu markhaatigan labaad galay fa addaa wuxuu guday dabeedu markhaatigiiba woo kaamilo isagoo dhammaystiran oo waa maxay faasiqii ayaa dee caadi noqday addoonkii ayaa xoroobay sabigii ayaa qangaar isagoo saa u kaamila ayuu bixiyey qubilad waa la aqbalaya shaadisa cala saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay asalka lafdiisu haddii uu isagoo naaqisa qaado dabeedna uu markhaatiga bixiyey isagoo kaamila waa la aqbalaya baynu idhi marka asalkii waa laga kala mid yahay wayakfii waxa ku filan shahaadatu tnayni laba markhaatigooda ayaa ku filan cala shaahidayn wa fii qowlin yushtaradu likulli rajulin wa imra'atin itnaani labaa loo shardiya waxau sheekhu yidhi waxaa ku filan laba markhaati furkood cala shaahideyn labadii markhaati ee asalka ahaa laba markhaati oo faracahum baa ku filan marka uu mid waliba labadooda ka markhaati furayo wey ee ma bannaana anigu hebel baan ka markhaatiyay hebelna hebel buu ka markhaatiya marka uu mid waliba labadooda wax ka qaado wey mid waliba markuu labadooda asalkee hore wax ka qaado ayay furi karaan wa fii qowlin qowlna wuxuu leeyahay yushtaradu likulli rajuli imra'atin itnaani da waxaa loo shardiyaa ninkii kasta ama gabadhi kasta labaa loo shardiyaa maxaa yeele shahaadadooda miday ka markhaati kubaarayaan dee waxay taagan tahiin un markhaatigiis oo kale marka waxay leeyihiin masalan hadday laba nin maha hore fila halka dambe inay afar noqdaan oo ninkiiba laba ay ka qaadaan ninkiiba waa inay laba ka qaada bulen waa inaanay labadaasu noqon wa shardu qabuuliha haddaba aqbalideeda shardigeedu waxay yahay tacadurun aw tacasuru lasl waa inuu cudurtooba ama cuslaada alasiil tacadur aw tacasuru lasiil bimawtin aw camin aw camal ama indhabeed aw maradin ama xanuun iyo shuqu oo dhigayo xuduuruhu soo xadiriisu aw qaybatu ama maqli masaafati cadwa waqiila waxaa la yaqasir wa an yusamiya waa inuu magacaaba alusuul walaa yushtaradu lama shardiyo an yuzakiyahum lfuruuc farciyaalku inay inay tasgiyeyaan fain zakuuhum hadday tasgiyeyaan qubila waa la aqbal ee walow shayduu calaa shahaadati cadlayn aw cudulin walam yusamuuhum aanay magacaabin lam yajuz ma banaana waxau sheekhu yidhi shardiga loo aqbalayo shahaadada faraca markhaatiga labaad markuu sii furayo waxaa loo shardiya aqbalidee tacaduru aw tacasuru lasiil waa inuu kii asiilkaa markhaatigii hore koobaad waa inuu cudurtoobaa ama cuslaadaa yani ay suurtogeli waydaa kelidiisu ama ay cuslaataa bimawtin ayay ku cudurtooday ama ku cuslaata dhimasho u geeriyooday aw caman ama indhabeelba waxaana waa waxyaalo dee aan markhaatiga camaha la aqbalay waa tacadurkii aw maradun yashuqu xuduuru ama waa xanuun uu ku adegaya xaaldiritaankiisu mashaqo daahira ayaa jirto marka soo xaadiriddii ayaa ku adag meeshii markhaatiga oo soo xaadira أو غيرة أمام مقناشة لمسافة عدوى مسافة العدوى يكون مقيد مسافة العدوى وحوي هو ماشي أنا قفك مركو كلهان غير كي تكرسه هنا مركو صار نقضه مركو أكله ماشي أنا كسه هنا وي مركا لمسافة عدوى لفوق مسافة عدوى مسافة عدوى هل كي لقسه هنا لكن واحد كسر هي اللو كده مسافة عدوى هل كي لقسه هنا فوق بقى ماشي كل شيء بيداد والصبغ القلم لو نسبي لفوق مسافة عدوى مسافة العدوى كسر هي وقيل مسافة قصر وين جرى لبا مع السعود وأن يسمي الوصول وإن مقعابا تتكن مرخاتية كسي قادين وإن مقعابا وحن مرخاتي كاهي نينك هبل هبل لا يراها إنو فري هبل إنو هبل وحي كل إيهي وإن مقعابا سيدي قاضيقو عدالته ضوء قرطوه ninkan doodayaana nimankaa uu isaga dhicin karo oo waran kala qaaday oo kaasi waaba faasiq mid wax lagu aamina ma uu sheegay walaa yushtarad lama shardiyo in yuzakiyum alfuruu faracyaalkani inay tasgiyayaan ayada waxba shardi maaha ee way itlaaqi karaan qaadiga ayaa cadaaladda asalka baadhaya fain zakuhum hadday tasgiyayaan oo yidhaahdaan hebel waxaan maqaadkeeya hebel inuu shaygaan furay inuu hebel hebel ku leeyahay ninkaa hebel la yidhaha nin caadilo weeye hadduu saa u tasgeeyaan qobila waa la aqbalay hadday tacdiil ehlu yihiin waa laga aqbalaya ee walow shahiduu hadday ka markhaati kacaan calaa shahaadati cadlayn laba caadilo markhaatigood ayaanu ka marag furnayn ow cuduulin ama niman caadilina markhaatigood baanu ka marag furnaa bay yidhi walam yusamuuhu may magacaabin lam yajuz ma bannaana ma banaano taasi oo dee waa inay magacaabaan maxaa yeelay qaadigii dee waxaa laga yaabaa hadduu maga hadday magacaabaan inuu inuu garta inay niman aan toosnayn yihiin midda labaad waxay ka oodaysaa ninkan khasmiga doodaya ayaa jarxintii uu ku samayn lahaa markhaatiyadaa hore ayay ka oodaysaa marka aan la magacaabin niman caadiliina baanu ka markhaati furayn on la yidhaahdo faslun fii rujuuci shuhuudi can shahaadatiin halkana wuxuu kaga hadlayaa bal markhaatiyadii waxay fureenba dib uga noqday رجعوا إذا رجعوا مركي كانوا غدان عن شهادة مرخاتي قبل الحكم امتنع حكمك سواء ممنوعا أو بعده هو قبل استيفاء مال انت مال القاضي استوفي والله أو عقوبة بي كان غدي فلا أو بعده الدبدي لم ينقض لما برنيو معه شيخ يري ديوانك مرخاتي ضاها رجعوا عن الشهادة مرخاتي بي كانوا غدي قبل الحكم انت ان حكم كدعين مركي مرخاتي دي وحي او دن لا دغيستي een xukunkii lagu dhawaaqin ayuun bay gacmaa taageen oo waxba kama jiraan waxaanu furnay imtanaca alxukm xukunkii mamnuuc buu noqday markhaatigooda in lagu xukumaa maxaa yeelay dee xaakimku ma garanaya inay markii hore been sheegeen inay run sheegeen iyo imika inay run sheegeen midda labaad dee markhaati xukunkani markhaatigoodu ku dhacay markhaatigoodu inay meesha ka baxayo sababka meesha u ka baxay وقبل استيفاء مال أو بعده وحي نقدين رجعوا بعده بعد الحكم انت حكم كلا دعي وقبل استيفاء مال لكن مال كلا حكمي أنا لقى سوق قادم عندي لو حكمي لكن مدعى عليه جاها انت حوري لو حكمي أسين لقى سوق قادم أي جعمة تجد استو فيها مالك ولا سوق قادم وحلون وانا مصالحة تبدأ نكي وحلو حكمي حوري ولا لقى سوق قادم حيالك قاضيه وضمارك شبهنا كل عمايور نقط كان هذين مايو أو رجعوا بعد الحكم بين نقضين وقبل استيفاء عقوبة انتان عقوبة الله أفصني حد انتان الله أفصنين أي كان نقضين أما إلا يفصني أما آدم يفصني حد القذف فيه حد سنه انتي الله حكمي أسان الله أفصنين أي كان نقضين لم ينقضعون كان لما بريني فلا بان لي فلا الله أفصن ما يعقوبة ذا حيث الشبهة أي كل عيسى نقط كأنه شبه أو بعد بعد استيفاء المحكوم به الشيء اللي حكميته الله أفصلي أي نقدين لم ينقض لبرين ما يحكمك حيلا واحد دعي كرتا تين يرون شيء مرخاتي نقد كان يبين شيء هذا هو الشيخ فإن كان المستوفى كالله أفصلي قساسا هدويا أو قتل ردة هدويا أو رجم زنا هدويا aw jaldahu ama jeedalkiisii u yahay owba maata uu dhinto owa qaaluu inaan tacamadna waanu camdeen facalayhim qisaasun baa lagu leeyay aw diyatun muqalladatun baa lagu leeyay wacala alqaadiina qisaasun baa lagu leeyay in qaala hadduu idhaha tacamadtu waan camdiyey wain rajaca huwa wahum hadday noqdaan facala aljamiici qisaasun baa lagu leeyay in qaaluu haddayna tacamadna fain qaaluu haddayna akhta'na waan gefnay facalayhi nisfu diyati wa calayhim nisfun ayaa lagu leeyahay ee walow rajaca musakin hadduu noqdo fala saxu annahu yadmanu waa magdhay أو ولي بان نقضي وحده فعليه قصاص أو دية أو مع شهود بان نقضي فكذلك ساوي وقيل وعلى هو إيا وهم شركاوي وعو شيخ يلي شيء قال له أفصدي وحين لحدي انت محكوم عليه لأوفيي عقوبتي انت لأوفيي أي نقضين لم ينقض إن الهرت لبرين لا يحرم كهرين haddaba wuu uhi fain kaana lmustawfaa ka loobsay qisaasan hadduu yahay dee naf bay ku markhaati furayn naftiisho waa la qisaas aw qatla riddati ninkaasi waa ridoobay bay yidhahdana waa loogu shubay aw rajma zina bay ayuu haayo dee afar baa ku markhaati kacay isagoo zaanilmuxsina isagoo hore guur hadlay inuu zinaysto dhagaxdii baa lagu boobay aw jaldahu ama dee zinadii ayay ka markhaati fureen oo jeedalkii zinada ayaa lala dhacay wa maata waa dhintay dabe ninkii oo la aasayo ayay ka noqdeen waqaaluu cala tacamadna waar waan u camdinay markhaatiga markhaatiga waan u camdinay ninkaanu ku faray ilah un baa nagu sababay fa calayhim qisaasu kurtaa laga gura iyaga markaa qisaas baa lagu leeyay hadduu weligu camdigooda ka jaahil yahay sidaynu jinaayad kusoo maray aw diyatun muqalladatun baa lagu leeyay diyo culus diyo la adkeeyey baa lagu leeyay meelkooda hadoo madax kakow loogu qaybinayo maxaa yidhaha iyaga ayaa sababay halaagiisa halaagiis ayagaa sababay wa cala alqaadi ninkii qaadiga ahaa qisaasun baa lagu leeyahy in qaala tacamadtu haddii qaadigii noqdo qaadigii ayuumaa noqday oo yidhi waxaaniba inay been ahayd anigu waan oga markhaatiyadii laakiin kamay noqonin qisaasun qisaas baa lagu leeyahay qaadi camad iyo muqallada in qaala hadduu yahay tacamad waanu camdiyey hadduu yahay shahaadatu zuur inaan wax ku xukumo dib uunbuu isu yar laad qabay wain rajaca huwa qaadigii baa noqday wa hum ayagii labadiba waa ka wada noqdeen qaadigii iyo markhaatiyadii baa mar gacmaa ka wada taagtay facala aljamiici qisaasun markhaatiyadii iyo qaadigaba halalaayo qisaas baa lagu leeyahy ama diyo muqallada in qaaluu hadday dhahan tacamadna waanu camdinay hadday yidhahdaan maxaa yeelay waxay daaqirteen inay ninkan dilkiisii ayagu sababeen camdan cudwaanu sababeen fain qaaluu akhta'na haddayna waar waanu gefno hadday yidhaahdaanna facalayhi qaadiga nisfu diyatin diyo niskeed baa lagu leeyay wa calayhim ayagana nisfun baa lagu leeyay dee mubaashir iyo mutasabib bay kala noqonayaan qaadigina mubaashir buu noqon ayana mutasabib bay noqon marka waa loo qaybin walow rajaca musakin haddaba ninkii wax tasgiyeeyey baa ka noqday kii wax tasgiyeeyey ayaa ka noqday markhaatiga halkan uu taagayo isagu sidii buu leey kii wax taskiyeyn baa idhi qaadigan markhaatigani waa faas aan taskiyey mar damba baan xasuustay ninkuba waa na ibtilaysan fala saxu annahu yadmun ta isagun baa damaani markaa ninkiina waa la dilay isagaa la qisaasi markaa ama isagaa magtii laga doonaya maxaa yeelay taskiyadiisaas uu yidhi markhaatigaasi waa saxan yahay ayaa qaadiga xukunkan u geeyey ninkan lagu dilay aw weliyun baa noqday weligii dhiigga ayaa noqday waxdow kelidii ninkii dhiiggan sheeganaya muddaciga aha ayaa noqday markhaatigii ma noqonin fa calayhi qisaas weliga hala qisaaso ow diya ayaa lagu leeyay maxaa yila isagaa dilkii la mubaasharooday ow maca shuhuudi weligii iyo markhaatiyadii baa isla noqday fakadalika saasoo kale waayanu qisaastii ama diyadii weligay ku waajibtay keligii maxaa yila waa mubaashir kuwa kale mutasabibiin bay noqonayaanoo dee ninkii ayagu way qabteen oo kale qabayalo oo kale keliyi kuwii qabtay iyo kii qudha ka jaray wa qiila huwa wahum shurakaa qiilna wuxuu leeyay may waa shurako dilka waa isu kaashadeen weliga iyo markhaatiyadaba hala wada dilo ayuu leeyahy hadday diyo noqotona isna nis baa lagu leeyay iyagana nis walow shahidaa hadday ka markhaati kacaan bialaaqin baa'inin aw ridaacin bay ka markhaati aw licaanin wa faraqa alqaadina waa kala geeyey farjacaa waa noqdeen daama alfiraq wa calayhi mahru mitlin baa lagu leeyay wa fii qowlin nisfu baa lagu leeyay in kaana qabla watin hadduu yahay waxau sheekhu yidhi laba markhaati ayaa waxay fureen bialaaqin baa'inin waxay idhahdeen qaadiyow labadaa ruucee halkaa wada jooga soo ma aragtid alaaq baa'inaa ka dhexeeya baa'in maxay ku ciwad oo khuluc buu ahaa ama saddexdii dalqadoodba waa u dhammaaday ama ayagoon qabla dukhulaaba isfurayna saasay ku kala baayimeen aw ridaacin ama dee naas bay wada nuugeen bay dhadeen naas ridaac muxarima baa jira oo naas bay wada shaqeen aw licaanin ama labadan ruux waa licaantameen wa faraqa alqaadi qaadigii baa kala eriyey dabe farajaca waa ka noqdeen waxaan labadan qof wayna dhibeenuune waxba kama jirin waxaanu sheegaynin daamal firaaqu hortu kala tagoodi waa daa'imayaa labadii ruux horta saasay ku kala maqnaan maxaa yeelay qowl ka noqoshadan ayaan dee wax sugan aan ahayn markaa xugun qowl aan sugnay inay been sheegeen marka damaa dhici karta lagu burin maayo maxaase lagu leeyay wa calayhi mehru milin dee ninka naagtiisii ayaa ka aafeeye dee mehru mathaal baa lagu leeyay midkaa ha iska doonto oo dee mehru mathaal gabadha la midkaa wixii lagu meheriye un ha u doonto ama qabla waihaata ama bacdu waihaat maxaa yeelay wixii ay ka tagsiyeen bedelkiisu waa mehru mathaal qiil baa wa fii qawli nisfuhu in kaana qabla wai war haddii ayagoon isba arag ka hor ay aafadana ku kala dhex dhacday dee ogay isaga waxay ku yeelatay nisfulmahri markaa nisfulmahri unbay meesha ka tegsiiyeen nisfulmahri ha lagu yeesha ninkan qowlka horena wuxuu leeyahay mee waxaa la eegayaa waxaanay ka tegsiiyeen bedelkiisa oo ah meermathaala ee waxaan laga qaatay la eegi maayo walow shahidaa hadday ka markhaati kacaan bialaaqin wafaraqa qaadigii uu kala gey farajaca ay noqdaan faqaamad bayinatun ay istaagto annahu kaana baynahuma ridaacun falaa qurm wax maagna waa lagu maray waxau sheekhu leeyahay laba markhaati ayaa waxay ka markhaati fureen bialaaqin bayni waxay dhaheen labadaa ruux dalaaq bayni waa ka dhexeeya wa faraqa qaadigina waa kala kaxeeyey farajaca markhaatigii bay ka noqdeen dabe markhaatigii ayay ka noqdeen markay markhaatigii ka noqdeen baa faqaamad bayina markhaatiyun bay istaageen annahu kaana baynahuma ridaac qolo kalun baa soo baxdo oo la tedee maxaad qoladaba ka sheegaysaan hadday been sheegeen annagaaba runta hadda ogo naas baabay wada nuugeen labadani labadii oo la dabageli lahaa ayuun baaba qoladan kalena halkan ka kacdo falaa qurma magdhow labadii hore laguma le maxaa yeelay dee shahaadadoodii waxba may tegsiinin maxaa meeshii wax tegsiiyey dee qoladan dambe kaa qoladaa hore noqotay ayaga waxba laguma le walow rajaca hadday noqdaan shuhuudu maalin qariimuhu way magdhawi filadari haddaan qaban ee waa mataa waktiga rajacuu ay noqdaan kulluhum dhammaantood wusica calayhim lqurmu waa loo qaybi oo bacduhum baa noqday wa baqiya nisaabuna waa hadhay falaa qurmu waqiila waxaa la yaqramu wuxuu magdhawi qistow qaybkiisa wain naqasa nisaabu nisaabkii hadduu dhinmo walam yazad ishuhuudu yaziidu shuhuuduna kamay kordhi calayhi nisaabki faqistun wain zaada hadduu kordhana faqistun min anisaabi ayaa lagu leeyay waqiila waxa la yidhi min alcadadi mee xagga tirada waxau sheekhu yidhi walow rajaca shuhuudu maalin niman maal ka markhaati kacay ayaa markhaatigii ka noqday intii la xukumay ee ninkii loo ay u markhaati fureen loo dhiibay ayay ka noqdeen hariimuu filadhari way magdhabi ninkan ay kaga soo qaadeen ninkan ay dee xukunkoodii lagaga qaaday iyagaa xoolii u magdhabaya mar haddayna waxba kama jiraan haddaba ninkan xoolihiisiisii waxba kama jiraan markhaatigiinii soo maa ninkan xoolihiisiisii maxay ninkan xoolihiisii maxaa ka qaaday markhaatigoodasaa ka qaaday marka saasaa loogu yeelanaya taanigi wuxuu leeyahay adhar ka hor jeedaa war waxa wax lagu magdhabaa ama dama ama yad baa lagu magdhabaa ama itlaaf iyo dilin labadii middaba laga hela nimanka waxba laguma lagu leeyay wamataa rajacuu kulluhum haddaba dhammaantood baa noqday nimankii maalkan ka markhaati ahaa shaygan ka markhaati ahaa baa noqday ama xujada ha ka badnaadaan ama ha ka yaraadaan masalan dee zina oo kalea shanay ka markhaati kacaysa dil oo kale ay saddex ka markhaati kacaysa wusica calayhim alqurmu magdhowga waa loo qaybin magdhowga waa loo qaybin wixii magdhowee ka yimaada masalan saddex baa dil furay way ka noqdeen waa loo qaybin markaa saddexdoodii haddaan qisaasi jirin saddexdoodii baa bisi wiya loogu qaybinaya aw bacduhum barhkood baa noqday wa baqiya nisaabun barhkood baa noqday nisaabna uu hadhay nisaabka hadda kii sekada loogama jeedo nisaabka waxaa looga jeeda shuhuudda ila waa tayn ore xuduudda qaar waxaa ka markhaatiga arrimaha qaar laba qaar afar baa ka markhaatiga waa taynu nidhi barkooda yaa noqday nisaabna wuu haray masalan wixii ku sugmayey labada markhaati baa saddex marka horeba ka markhaati kacayeen dabeetana mid ka midaa noqday nisaab ku filan arrinkiina wuu hadhay oo laba ahi falaa qurma kaa noqday waxba lagu malo dee xujadii baa baaqi ah waxay ka dhigan tahay un ayada oo kan hadda markhaati furaya aanu markhaatiba furin ka noqday inaanu markhaati furin bay ka dhigan tahay waqiila yakruma yakrumu wuxuu magdhaway qisahu qiil baa wuxuu leeyahay war maya ee ka noqday qaybkiisa uu nisaabka ku lahaa dee ha magdhabo maxaa yeelay xukunkan shahaadadoodu ku wada dhacay markay saddex ahaayeen ee mid ka mida uu noqday dee kaa wixii oo saddex loo qaybiye ha la weydiiyo ilaa xukunkani saddexdoodan ku wada dhacay shahaab markhaati wadeen waynaqasa nisaab buu leeyahay hadduu nisaabkii nuqsaamo walam yazid shuhuduna calayhi markhaatigiina nisaabkii kama kororsanaa masalan zinadii oo kale afar baa ka markhaati kacay maal ama dil bay laba ka markhaati kaceen dabeedna mid baa noqday labadii masalan dilka ka markhaati kacayaa mid noqday ama afartii zinada ka markhaati kacayaa laba ka noqdeen fa qistun qayb ayaa ku waajibaya ka raajica ee noqday marka masalan uu labadii mid noqday afartii mid noqday dee nis baa lagu leeyahay midkiiba nis rubuc baa lagu yeelanaya markay afar ahaayeen markay laba ahaayeenna dee nis baa lagu yeelanaya midkii wain zaada hadduu kordho cadadkii nisaabka ayay ka kordheen masalan dee saddex baa ka markhaati kacaya shan baa sinadii ka markhaati kacaya markaasay laba ka noqdeen ama saddex baa diliya wax kale ka markhaati kacaya markaasay laba noqdeen fa qistun min annisaab waxaa loo qaybinayaa uun nisaabkii qayb ka mid ah ayaa loogu qaybinayaa markaa masalan nis baa ku waajibaya baa la leeyahay saddexda noqday nis baa ku waajibaya saddexda noq markay shan ahaayeen zinadii ee ay noqdeen laba ama markay ahaayeen saddex ay ka furayeen ay laba noqdeen waxaa la leeyahay labadaa ama saddexdaa noqday nis baa lagu leeyahay waayo nisfulxuja hadhay xujada niskeed baa hadhay oo markay shan ahaayeen zinadii ay saddex noqotay dee waxa hadhay laba oo nis ah markay saddex ahaayeen ee laba noqdeena mid hadhay dee nisfulxuja hadhay markaa qolada nis baa lagu leeyahay fa qistun min anisa wa qiila min alcadad qistun min alcadad mee tiradooda ayuunbaa la eegayaayo dee markay saddex ahaayeen buu leeyahay laba noqdeen saddexa loo qaybiyo oo uluaan ha lagu yeesha labada noqday markay shan ahaayeen dee shan ha loo qaybiyo oo saddexda noqday dee saddex khumus ha la raaciyo wain shahida rajulun wamra'ataani hadday nin iyo gabadhi markhaati furaan fa calayhi nisfun wahumaa nisfun ninkiina nis baa lagu leeyahy ayagiina isaguna waa nis baa lagu leey ayagana nis ow wa arbacu nin iyo afar baa furay fii ridaaci fa calayhi uluun wahuna uluaan fain rajaca huwa hadduu noqdo aw hintaani falaa qurma fi lasar ee wain shahida huwa iyo wa arbacun bimaalin hadday furaan faqiila waxaa le ka ridaacay walasaxuna huwa nisfun wahuna nisfun weeye sawaaun rajacna macahu la noqdaa waxdahuna noqdaa ee wain rajacat hintaani hadday noqdaan falasaxu laa qurma magdhow ma jiro waxuu sheekhu yidhi hadday ka markhaatigacaan nin iyo laba dumari wixii ku sugmayey nin iyo laba dumar ayaa markhaati furay markaasay ka noqdeen meeshu waa saddex seeba markaa la odhan fa calayhi nisfun isagii waxaa magdhowga meeshaa ka yimi niskii baa lagu leeyay wahumaa nisfun ayagana nis baa lagu leeyay midiiba rubuc baa lagu leeyay maxaa yeelay labadii dumar ah nin bay ka dhigan yihiin ow shahida rajulun wa arbacun nin iyo afar dumara fii ridaacin waxay fureen nugmu wixii maxdil inaad afar dumarana ku sugmi jireen fa calayhi uluun isaga waxaa lagu leeyahay ulu wahuna uluaan ayagana uluaan baa lagu leeyay oo labadii dumaraba nin baa laga dhigayaa marka afar markay ahaayeen dee laba nin weeya iyagi iyo isagii marka isla ulu baa lagu leeyay iyagana uluaan fain rajaca huwa isagiibaa haddaba noqday aw hintaani ama labaa noqday falaa qurma magdhow laguma le filasa haddaa qabano dee xujadii waa joogtaa markay laba noqdeen dee ninkii iyo labaa soo hadhay markuu isagii noqdayna afar dumaraa soo hadho ridaac waa ka markhaati furi jireen wain shahida huwa ninkiiyo waxaa markhaati furay wa arbacun afar dumaraa bimaalin maal bay ka markhaati fureen dabeedna way ka noqdeen faqiila waxaa la ka ridaacin waa ridaaci oo kale oo isaga waxaa lagu leeyahay ulu iyagana uluaan baa lagu leeyahy ridaaci bay la mid tahay والأصح أصحنا وحوي هو نصف وهنا نصف إسقنا وانس أيقنا وانس محي لي ونصف البينة إسقو ونصف البينة أيو كدقين هي إلا مال كان أفر دمر كبو ولا سقم يشرين markaa nin iyo laba dumar ku sugmi jiray markaa hay warigoodba ha bataane ayagu hal nin bay u taagan yihiin isna waa markaa isna nis baa lagu leeyahay iyagana nis سواء رجعنا معه أو وحدهن أما يسوى كلي هم نقضة أما مع الله أما يو كلي هم نقضة وين رجعت انت هذا هذا والله كبحي فلا سعوا لا قلنا وحمق نوالا قلنا له تينين يلبوا وكفرين لبدا نقضة أيوان ما خاتفرين وكره أيوان بيكا ديجان ولا صح أن شهود إحصان إحصان مرخاتيدي أو صفة ومع شهود تعليق طلاقنا وعتقنا لا يغرمون شيئا محمد مقدوية وعو شيخ والكين يري ماشي النور مرخاتي بأي الله قل وحي كمر أفر با وحي كمر خاتي كعين زنو نقا يسيرو زريستي زريدي والله هيا وعليه الضبين محسن يهي وقول هرصا مرين يا كمر خاتي هل خلنا لبي سوتاقو مرخاتان وكان هيبينه أما أو شهود صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق لما مرخاتي أو وحي كمرخاتي فرين إنه حرنمada addoonkiisa ama furniinka gabadhiisa uu ku xidhay guriga inay gasho laba kale halkan soo taago waxaan waxaan marxaati ka nahay inay inuu gurigi inay gabadhi guriga gasho ama inuu isagu gurigi galay addoonkii inuu gurigi galay sifadii uu ku xidhay in la helay baanu ayaanu ka marxaatina haddaba wuxuu leeyahay kuwa ixsaanka furay marka ay keligood noqdaan markhaatiyadii zinaduna ay taagan yihiin waa shuhuudu sifatin kuwii sifada furay marka ay noqdaan maca shuhuudi tacliiq kuwii ayagu inuu ku xidhay dalaaqa ow cidqin maca shuhuudi tacliiqi dalaaqin ow cidqin marka ay joogaan eenay noqonin shuhuuddii tacliiqa dalaaqa ama cidqiga in sifa lagu xidhay kuwii ka markhaati furay la yaqrumuuna shay kuwaas waxaa magdhami maaya kuwa ayagu ixsaanka ka markhaati furay ama sifada ka markhaati furay inuu ninkaasi gurigaa galay ama shaygaa la xiray waxba mag dhabayaan maxaa yeelay waxaa leeyahay markay ixsaan fureen ninkani inuu guur hore soo maray iyagu waxaa la leeyahay wax cuquubo keenaya kumay markhaati furin sifata kamaalun bay sheegeen oo waxay yidhahdeen anagu ninkaasi inuu guur hore soo maray baan markhaati ka nahay maxaa se lagu dilay dee nimankan sinada ku furay kuwan kale ee sifada ayuu ka markhaati yacay dee waxaa leeyahay anagu furiin iyo xorayn midnaba kama markhaatiinno war kama hayn laakiin ninka ama gabadhaas dee meesha waa galeen كانك محانا لقول لي مركا كواس وحبل لقول مالي بقول لي أكوان كالي أيوم با مركا لقول يلانا يا ثاني قلنا وحلي وين مقدم أيانو دير رجمين تاني وحي كنت هاقين تيزينا دي إحسان كوة دا سقما مركا وحن والله طلاقا يعتقي قلنا هذا الكود أنا أيو كل عاد وأن شهود إحسان أو صفة ومع شهود تعليق طلاق أو عتقني لا يغرمون شيئا وحبا مقدم مايا والله أعلم كتاب الدعوة والبينات وكتاب كان شيخ وقال وحلا لا دعوة شيخ الشرع وحلا شيخته والبينات يعديمه مركا دعوة حق اللغة العربية وحلا يقانا طلب وتمني ودولد أيال إلى هذا يشيل لتمنيهم ilaahay baa yidhi walahum maa yaddacuun waxay leeyihiin waxay doonaan markaa dacwadii haddaba waxaa dooniddaa loogu magacaabay dee ninkan muduciga ah ayaa u yeedhaya saaxiibkiisa meesha lagu kala xukminayo si uu dacwadiisa uga baxo markaa dacwa waa doonida iyo sheegashada sharci ahaanna waxaa la dhahaa ikhbaarun can wujuubi xaqin calaa gayrihi cinda xaakimin waa ka waran xaq cid kale lagu leeyahay oo laga warramo xaakim agtiina laga sheegto ayaa la yidhaahdaa bayinaadkuna waa jamcu bayina waa caddaymihii oo markhaatiyadii ay ka mid yihiin maxaa yeelay bayinana waxaa loogu magacaabay dee xaqa ayaa yatabayanu biha xaqa ku caddaada haddaba dacwaana waa la ifraadiyey bayinaadkiina waa la jamciyey marka waxay sheekhu leeyahay ama culimmadu waxay yidhaahdeen xaqiiqada dacwadu waa mid quro waa sheegasha un laakiin bayinaadku way iskhilaafsan yihiin caddaymuhu waxaana waa sare aayaadka qur-aanka ilaahay uu leeyahay ay ka mid tahay aayadda ilaahay leeyahy waidaa yadcuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqu minhum mucriduun marka loogu yeedho ilaahay iyo rasuulkiisa si ay u kala xukmaan koox ka mida ayaa jeesanaysaa idaa ducuu ila allah iyo xadiidka xadiidkii muslim oo kale low yucda annaasu rasuulku wuxu uhi haddii dadka la siinayo bidacwaahum sheegashadooda un haddii wax lagu siinayo la dacaa naasun dad baa waxay sheegan lahayn dimaaa rijaalin rag dhiigood bay iska sheegan lahaayeen wa amwaalahum maalkooday sheegan lahayn walaakina alyamiinu cala almuddaca calayh sidaasi ma jirto la iska siin maayo une dhaarta waxaa lagu leeyay ninka wax loo sheeganayo xadiid bayhaqi warinayaana waxaa walaakina albayinata cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar markhaatigana waxaa laga doonaya cidda wax sheeganaysa dhaartana waxaa laga doonaya cidda waxaa diidan markaa millad iyo markhaati bay kala yidhahdaan dadkeenniio markhaatigana waxaa lagu leeyahy ciddaa wax sheeganaysa milladana waa ciddaa waxaa diidan markaa waxay ka dhigan tahay labaduna way kala culus yihiinoo dee markhaatiga wuu culus yahay yemiintuna xagga xujo ahaan markhaatigu waa culus yahay oo waa adag yahay dhaartuna xagga xujo ahaan waa daciif waxa kala daciifiyana waxa weeye dee masalan dhaarta markuu qofkani dhaaranayo xataa marka u dhaaranayo waxaa lagu tuhmayaa inuu been ku dhaaranayo waayo nafdiisii ayuu wax kaga difaacaya baa la leeyahay laakiin markhaatigu isaga yaalaa tuhmaadi kuma jirto markaa haddaba ninkan mudduciga ah bacdamaaba dhinaciisu uu isaga daciif yahay oo isagu dee wax aan loo qirsanayn uu sheeganayo xujadii xoogga lahayd oo markhaatigaa baa la mariyey xaggan kan munkirkee diidana dee asalkii buu ku taagan yahay oo xoog buu leeyahayoo xujadii daciifada ahayd baa la mariyey dooduhuna shan arrimood ayay ku wareegaanuu kitaabku inoo sheegi doono dacwo iyo jawaab iyo yemiin iyo nukuul iyo bayino shantaasay ku wareegayaan waa dacwo waa sheegashadii waa jawaabo waa dacwaddaa ka jawaabkeedii waa yemiintii oo dhaartii ah waa nukuulkii oo dhaartaa diididdeeda waa bayinadii markhaatigii shantaa arrimood ayay ku wareegayaan waxaanu inoogu soo horraysiiyey sheekhu ka ugu horreeya oo ah dacwadii tushtaradu waxaa la shardiyaa addacwaa ayaa la shardiyaa cinda qaadin qaadi agtii laga dacwoodo fii cuquubatin ka qisaasiba weeye waqadfin wuxuu sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa in laga dacwoodo qaadi agtii haddii ay tahay cuquubo iyo xad hadday sida qisaas oo kale xadulqadaf oo kale macnaha waxaa la shardiyaa dacwaddeeda in qaadi loo sheegto oo qofka isagoo ofsashadeeda lama keliyoobi karo maxaa yeelay arrinkeeda ayaa aada u culus sugiddeeda iyo ofsashadeeduna dadaal fara badan bay u baahan tahay cinda qaadin qaadi agtii macnaha qaadi uun loogama jeedo ee masalan sayidkii addoonkiisa wax ku dhegaysanaya qaadiba yaanu ahan ninkii muxakamka ahaa ee dadku ay arrinka u dhiibteen isagay ka raali noqdeen waa la mid kii amiirka ahaa waa la mid ciddii mas-uuliyad mas-uul agtii in laga sheegto ayaa la shardiyaayey qofkii iskama oofsan kara weeyaan macnuhu haddii uu iska oofsadana qisaasta meel ahaan way u dhacaysaa laakiin xadulqadafkao kale u dhici maayo baa leeyahay wain istaxaqa hadduu muto caynan shay buu muto falow akhduhaa inuu qaataa buu leeyahay in lam yaqa fitnatan haddaan wax fitnaa ka baqanaynin wailaa haddii kale wajaba rafcu waxa waajiba inuu kor yeelo ilaa qaadin aw daynan buu sheeganayaa calaa kayri mumtanicin midaan diidanayn min alaadaa'i bixinta midaan diidanayn taalabahu bihi wuu ka dooni walaa yaxilu xalaal maha akhdu shayin lahu shay u sugnaaday inuu qaato aw calaa munkirin ayuu ku leeyahay walaa bayinata markhaatina male akhada jinsa xaqihi ayuu min maalihi ka qaadan wakadaa hayra jinsihina waa labadii faqadow jinsiga hadduu waayo cala almadabi haddaan qabanno aw calaa muqirin buu ku leeyay mumtanicin oo diidan aw munkirin ama ma diidan walow bayina markhaatina wuu leeyahy fakadalika sidaasoo kale wey waqiila waxaa la yajibu rafcu ilaa qaadin qaadi in loo kor yeelo ayaa waajibana waa la yidhi waxau sheekhu yidhi haddii uu qof muto wain istaxaqa shaksun caynan shay cayna ayuu mutay shay cayna ayuu mutay dee daynta iyoba caynta laga saaraa shay ayuu mutay shaygaana waxaa hayaa taxta yadin caadiyatin gacan xadgudub ku haysataa ayaa haysaa falahu ninkii wuxuu leeyahay shaygaa xoogga lagaga haystay iyo xadgudubka akhduhaa shaygiisa inuu qaataa buu leeyahay isagoo la keliyoobay in waxba qaadi gaarsiinin kanna haystaana aanu ogeyn dee shaygiisa inuu markaa iskala taw yidhaahdo ayuu leeyahay